بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa casharadii koob iyo labaatanaad oo siirada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaan inoo soo jeedinaya walaalkii sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
kadibna nabigu alayh salaatu wasalaam dadkii lasoo qabqabtay wuxuu ka qaatay gabadh safiye la odhan jiray oo uu dhaladooda iyo habaarqabe xuyay ibnu lakhtab la odhan jiray oo ku dhintay caswatu bani qurayda haweeneydaasi ayuu xoreeyey nabigu alayh salaatu wasalaam markuu xoreeyey kadibna wuu guursaday markii dagaalka laga soo noqdo dhexda la marayana nabiga alayh salaatu wasalaam bay umusulaym usoo dhisto waa loo arosay saddex habeen buu nabigu arooshaayo gabadha tan uu qabay sidii bay kaga yimaadeen meeshaasi saxaabadii oo lagaga soo noqday meesha loo yaqaano khaybar hantidii taalayna lagu wada qaybsaday dhacdooyinka maalintan dhacay waxaa lagu tilmaamay inay kamid ahayd dhacdo fudud oo markii meesha la qabsaday bay habar yahuudiyadii isku dayday inay nebiga sunayso gaar ahaan gabadhii baa la yidhaha salaam ibnu mishkam shaad ama neef adiyabay u moofaysay dabeetna waxay tii waa xagee nabigu alayh salaatu wasalaam halkuu jeceliy waa la dhudhunkuu cunaa halkaasna sunta xoog uusii badisay neefko dhanna way sumaysay markii loo soo dhigay raashinkii nabigu alayh salaatu wasalaam goostay uu dhadhamiyeyna wuxuu yihi laftan aan cunaya afka ku haya waxay ii sheegaysaa in la sumeeyey buu nabigu yii iska tufay gabadhiibuu u yeedhay waa loo yeedhay waxaa la yidhi waran neefkan inuu sumaysay iyuu sheegaya adigu ka waran maxaa kugu xambaaray buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam inaad seetan yeesho waxay tii waxaan sidaan u yeelay haddaad boqor tahayna waxaan islahaa ka raaxaysateen ha idin dhaafo haddaad nebi tahayna de ilahay baa kuu sheegay waa garanay inaad ka badbaadayso marka waaa lahaa haduu boqor yahayna ha idin dhaafo oo ha ku dhinto haddii uu yahay nebina dee wuu badbaadi doonaa dabeetana axaadiista qaarkood waxay tilmaamay inuu nebigu sii daayay alayh salaatu wasalaam haddana waa lasoo qabto waa la dilay sababtuna waxay ahayd ba la dhahaa bishr ibnu bura ibnu macruur saxaabigii la odhan jiro nabiga la fadhiyo qoladii hilibka wax ka cuntaya oo isaga wasladiisii marka hore isuga muruqmuruqsiya ku tagtay alfurma kaga tagtay ayaa suntii ku dhintay dabeetana qisaas ayaa loo dilay maadaama dee ninay dishay waa lasoo qabtay dabeetana islaantaana waa la dilay dadka kale meesha ku dhintay dad sidaa u badan ma ahayn saxaabada marka la eego ilaa dhowr iyo toban ayaa la sheegaa lix iyo toban qolada ugu badisaana sideed iyo toban meelahaasi ayay sheegaan qoladan kale yahuudda waxaa la sheegaa ilaa sagaashan iyo saasi inay gaadhayeen dadkii maarkada kan kaga geeriyooday waxay culimada taariikhda horaa sii sheegaan ama sii tiltilmaamaan oo kale ghazawaad yaryaroo khaybar iyana uu la socday sida fadak oo meliro iyana waxoogaa yahuudi ay deganayd ahayd oo kadib markii say sheegayeen culamada taariikh nabigu alayh salaatu wasalaam uu khaybar furtay uu cid u diray oo iyana heshiis la galay nabiga alayh salaatu wasalaam waxay kaloo sheegaan waqca yaroo yaa ka dhacday meel ladhaa waadi lqura oo iyaguna uu nabigu alayhi salaatu wasalaam furtay weliba waqcadatan waadi lqura ka dhacday waxay tilmaamaan markii ay meesha yimaadeen bay nimankii yahuud ahayd gamuuna kusoo ganeen dabeetna midcam nin la odhan jiray oo adoomii nabiga kamid ah alayh salaatu wasalaam ayaa ku dhintay bay yidhaahdaan markaasay dadkii waxay idhahdeen haniian lahu biljanna kaa janna usugnaatay waxay sheegeen riwaayadku markaa inuu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam kala waladii nafsii biyadi ina alshamla alatii akhadaha ywma khaybra min alghanaym lam tusibha lmaqasim latashtacil calayhi naara kada inuu janno galay ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee shamladii ama maradii yarayda uu qaatay khaybar maqaalimteedii uu ka qaatay iyadoo aan la qaybinin yani uluul baa jiray waxbuu qaatay aan qismadii gelin taasba iyadoo naara iminka ku ololeysa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam dadkii markay warkaa maqleen nabiga waxay u keeneen iyagoo bishiraak shiraakeyn alaab yaryaroo maalintaasi la qaadqaaday wixii ka socday markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam sida xadiiska bukhaari sheegaya wuxuu lahaa shiraakun min naar shiraakaani min naar waxay keenaanba waa intanoo naara iyo intanoo naaru ku tilmaamayay nabigu alayh salaatu wasalaam yani shareecada waxyaabaha xaaraanta aadka weyn waxaa kamid a wanaymta muslimiinta inay cidi qaadqaadato iyadoo aan qismadii ka dhicin waa uluul ama waa shay aan diinta ku banaanayn waxyaabahay culamadu sheegaane maalmahaas waxaa kamid a iyana tayma meel yaroo la yidhaahdo oo iyana ay leeyihin nabiga alayhi salaatu wasalaam bay isu dhiibtay cala kulli xaal nabigu uu soo noqday soo socodkii uu kusoo socday madiina ibnulcayn waa waktiga ay baratamayeen salamata ibnulakwac iyo ninkii kale iyo wuxuu nebigu soo marayay ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam meelo yaro dhaadheer iyagoo dadku qaylinaya qaar ka mid oo allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah la qaylinaya nebigu wuxuu ku yidhi war naftiina dhowrsada uma yeedhaysaan mid dhegala iyo mid maqantoona yani allaha subxaana watacaala alla hadlaysaan asamina maaha mana dhegalaa mana maqna inakum tadcuuna samiican qariiba waxa u yeedhaysaan alla idin maqlaya oo idin dhow ee aayar iska wardiya idan fi shariica ee dadku waxa ay la qayliyaan ee adkaarta ka mid ah meelaha ay soo aroortay mooyaane dhulka kale waxaa fiican siduu nebigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam in la yeelo meelaha ay soo aroorto quri inta badan waa xajka labayk allahuma labayk intaa lala qayliyo waa soo aroortay laakiin awraadan kale dadka muslimiinta uu wardinayo qofku ama allahu akbar ha yidhahdo ama subxaan allah ha yidhahdo ama laa ilaha illa allah ha yidhahdo inuu ayarkiisa iska wardiyo oo waa ayar iska rogo saas baa sunnadu ku jirta saasay daraaddeed buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cid dhagala uma yeedhaysaani iyo cid idinka maqantoona ilahay waa samiicun qariib waa mid idin maqlaya oo idin dhow ee ayar iska wardiya buu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waana taynu soo marnay nu yidhi dhexda markii lasoo socday habeenkaasi abu bilaal ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam yihi ilaali ciidanka bilaalla waa lulooday dabeetana waatanu lahayn xataa salaadii subax baa ka tagtay oo goor barqaabaa ciida kuba toosay maca nabiga alayhi salaatu wasalaam goor barqaabaa la toosay dabeetana wuxuu yihi meeshan inaga tallaabiyo waadiga kanaynu salaadii subax ba inaga tagtay intuu ka guuray ayuu meel kale ku tukaday nabigu alayhi salaatu wasalaam ghazawaadka ama dagaalada la sheego sanadkaasi toddobaad waxaa kamid a dagaal la yidhaha ghazwatu zati riqaac ghazwada tan muwarikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan wakti hore inay dhacday banu nadir iyo khandaqa dhexdoodii sanadkii afraad iyo meelahaasi ayuu ku sheegaa ibnu isxaaq iyo ibnu xibaanna sanadkii shanaad buu ku sheegaa laakiin waxay u dhowday sida bukhaari sheegayo inay waktiga kan dhacday khaybar dabadeed waayo waxaan leenahay ghazwadatan waxaa ka qayb galay rag kamida raggii ka soo noqday hijrati alxabasha xabashida markii loo hijrooday raggii soo noqday abu musa alashcari iyo abu musa alashcarina waxaynu ogeen inuu yimi maxay khaybar waxaa kaloo la sheegaa inuu kamid ahaa ragga ka qayb galayay yani rag ka soo noqday ama khaybar dabadeedii raggii yimid rag kamid ah ayaa ka qayb galay ba la yidhaha saasi daraaddeed abu hurayra ka qayb galay ba la yidhaha abu hurayrana waxaynu naqaanaaba waktigaa khaybar bu soo islaamayba kuwaasi waxay caddaynayaan axaadiistaasi bukhaari iyo nimankaasi ay ku jiraan inay ahayd waktigan dambe iyada lafteedu waxay ku saabsiisanaydun nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn dagaalada tan saddex kooxood bay hayeen kooxa quraysh bay ahayd oo quraysh waktiga kan waxaynu leenahay waxa lagula jiraa muhaadana heshiis heshiis toban sanadood in dagaalka la dhigaa baa lagu jiraa weli oo sulxu xudaybiya ka bilaabmayay qolana yahuud bay ahayd oo yahuud macaaqishoodii ama meelihii ay deganaayeen dhulkii ugu dambeeyey waa khaybar iyo agagaarkeeda intan deganayd waa tan laga soo takhallusay oo iyagana waxaad moodaa in meel la iska dhigay kooxda hadhay waa niman atafaan la yidhaahdo niman carbeed oo reer baadiye u badnaa oo xataa suuqaqa khaybar raggii lahaan jiray ilaalin jiray kamid ah oo ghazwat laxzaab nimankii iyaguna ciidanka aadka u tiro badan ama ciidan ciidanka quraysheed leeg ama ka badan kaga soo qayb galaya nimankaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan u diray iyagu waxay markaa kaga gedisan yihiin labadan kooxoodo kale meelo loogu tagaabay lahaayeen qurayshi dee dhul bay lahayd gaaro oo laga dagaalgeli karo magaalooyin leh yahuuduna dhul bay deganayeen qalcada iyo wax leh qoladani waa reermiyi ma laha meel ay degaan ida nimanka guuraya kolba meel isaga socda oo wax urursan oo caynkaasi ma jiraan laakiin waxaa lagu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladan markaa ciidamo yaryar oo istaba joog joog ah oo xamlaatu ta'diiba baa loo diray ahlu lmaghazi waxay sheegaan markaa inay dhacday sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay waqacada tani ahayd warka markaynu soo duuduubnana waxaa la yidhahdaa waxaa nabiga soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam in niman khatafaan ka tirsan oo bani taclaba iyo bani muxaarib iyo bani anmar iyo niman qabaa'ilkaasi dhammaantood marka la isku daro waa reer khatafaanune qabiilka weyne khatafaan niman la yidhaahdo niman ka tirsan inay is urursanayeen oo dhowr boqol oo nin ay meel isugu ururiyeen oo ay rabeen inay soo duulaan oo kale dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku saaray labadii ciidan way isdul yimaadeen way iscaabsiiyeen laakiin dhib badani ma kala gaadhin walidalik baa la dhaha ghazwadatan waxay tukadeen saxaabada baa lagu tilmaamaa uu nebigu tujiyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu sheegayo salaat alkhawf afar ragcadoodna nebigaa tukaday jamaacadiisiina kolba laba ragcadood bay la tukadeen ciidanka qaybi dagaalka waxbay ilaalinaya frontlinekay ku jireen kooxdii kale nebiga salaada galay calayhi salaatu wasalaam way la galeen laba ragcadood markay la tukadeen bay iyagu dhamaysteen oo baxeen waa noqdeen ciidankii kale yimid labadii ragcadoodoo dambe iyana la tukadeen xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamaya inkastoo salaat lkhawf siyaabo kala gedisanoo badan ay usoo aroortay inay saxaabaduna laba laba ragcadood tukadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu labadooda afartooda ragcadood bay imaamo wada ahaa oo isagoo afar ragcadood tukiyey waxaa la yidhahdaa ghazwadatan waxaa daat riqaac lagu bixiyey ruqcadii weeyaan yani dhadhabka yar wax lagu qabo ama luflufka yar waxaa loogu bixiyey ba la yidhahdaa sida uu sheegaya xadiidkii abi muusa alashcari waxaa nagu dhacday buu lahaa lix lix bay ufuushanaayeen sida xadiidku saxiixa uu sheegayo lixdii qofba saxiix lbukhaari xadiis kusoo arora wuxuu tilmaamaya inuu leeyahay abi muusa alashcari nebigaanu la baxnay calayhi salaatu wasalaam iyadoo lixdii qofba neef kuna ay wada fuulayaan yani waxaa muuqata inuu yar yahay waxa la haysta ee la fuulayo wakti bay ahayd markaas socod badan ay galeen dabeetana cagihii baa dildilaacay dadkii cagihii markay dildilaaceen baanu maryo yar yar baanu ku duuduubanay buu leeyahay xadiiska qaarki wuxuu tilmaamaya xataa ragga barh baa sidii loo soconayay cidiyo kasoo dhaceen oo cagihii dee xoog u dildilaaceen dabeetana maryo yar yar baan ku duuduubanay buu leeyahy markaasaa loo bixiyey ghazwadii ghazwadii lufluska ama maryaha yaryar la isku duuduubay ayaa magaca meeshaasi ka keentay buu leeyahy abi muusa alashcari waana ta lagu tilmaamo in sida jaabir ibn cabdillahi uu sheegaya in waqacadan markii laga soo noqday ay ahayd bay yidhaahdaan xadiidkii kale ninkii reer miyiga hatuu helay bay ayuu ku tegayaa sheeka kale inay ka ahayd ninkii reer miyiga intuu nebigu geedka hoos seexday uu dabeetana seeftiisii xagga sare sudhay oo nin reer miyiga kusoo baxo seeftii kala baxay ou lahaa man yamnacni mink ya iga kaa celinaya maxamedow haddaan maanta ku dilo uu nebigu lahaa ilahay baa iga kaa celinaya ma iga cabsanaysaa buu yidhi may buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxu yidhi hooya iga kaa celinaya nebigu wuxuu ku yidhi ilahay baa iga kaa celinaya dabeetana seeftii intay ka dhacday buu nebigu qatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu baryootan buu baraabay uu leeyahy kun khayra akhi kun seef qaata kii uu fiicnaan noqo nebigu uu iska cafiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadii ugu yimaadeen isagoo le ninka halkan fadhiya saas buu sameeyey ninkii wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war ilaahay maa shahaadanaysaa buu ku yidhi tashhad an laa ilaha illa allah wa anii rasuul llah ma qiraysaa inaan anigu ilahay rasuulkiisa ahay allana keligii in la caabudo acraabigii wuxuu yidhi maya ballan baan kula gelaya inaanan adna kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana kuu soo raacin dabeetana nebigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam ballankaasaan gelayaa buu leeyahay shahaadu ay dambayse inaanan wax dagaala gelin oo ciidan kaasoo kula dagaalamaya inaanan marnaba soo raacin riwaayadka qaar baa markaa tilmaamaya inuu mar dambe islaamay laakiin ayankan xadiidka saxiixa ahi saas buu isagu sheegaya ghazwadan soo noqodkeedii waxyaabaa la tilmaamo waxaa kamid a xadiidkii abi daawudyadana waa dhacdadu ku dhacay baa la yidhahdaa iyadoo dhexda lasoo socdo ayaa dadkii maalintaan la haleelay waxaa kamid a bay sheegaan gabadh mushrik laga soo qaaday dabeetana adigu ninkeedii baa ciidanka soo dabagalo ku ballan qaaday dhiig islaam inuu daadiyo mooyaane inaanu hadhin dagaalna wuu usoo bereeri kari waaye marka wuxuu iska soo dabagaloon ciidanka muslimiinta isagoo eeganaya wakti ay cidla uu yani gaado uu ku haleeli karo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii in badan lasoo socday ee lasoo daalay meel la degay ayuu laba nin cibaad ibnu bashir iyo camaar ibnu yaasir labadii saxaabe la odhan jiray ayuu ku yidhi gaad qabta caawa labada saxaabi baa la yidhi gaad qabta labada saxaabi way isbedbedelayeen baa la yidhahdaa dabeetana mid baa yaro seexday oo muhaajirigii ahaa camaar ibnu yaasir saxaabigii kale ah salaad buu galay abaan marku iska joogjoogay ayunbu salaad kaga kacay salaad buu galay gaalkii ciidanka daba socsocday wuxuu soo socdaba waxaa arkay meeshiiyo nimankii kalena hurdaan ee ninkii gaalka ahaana uu ku jiro salaad kan gaalkaaba ka takhallus buu ku talagalay markaa gamuun buu meel ula soo galay oo isagoo salaada ku jiro gamuunkii koowaad ku dhuftay cibaad ibn bashir salaadiisii kamuu bixin isagoo gamuunkuna ku yaallo dhiigu ka daayo ayuu salaadiisii iska watay dabeetana kii labaad buu ku dhuftay kamuu bixin salaadiisii oo iskaga jiray kii saddexaad buu ku dhuftay salaadii kamuu bixin markaasuu rukuuca dabeetana salaadii markuu dhamaystay ayaa dhiiggii isaga ka dareeray baa wuxuu galay baa la yidhaahdaa ninkii hurday aduu markaas buu toosiyey markaas bu camaar ibnu yaasir ku lahaa subxaana allah hal anbahtani war ilaahay ba xuma ka hufanaysa waxaan idhacayeen maxaad ii toosin weyday dabeetana wuxuu ugu jawaabaa la yidhi suurad baan akrinaya waxaan necbaystay inaan qur-aanka kala jaro rawaayadka qaarkood waxay tilmaamaya suuratu kahf inuu akrinay ayankaan ninkan isagoo waxaasoo ganbaali ku dhacayso ayuu haddana salaadiisa iska watay oo uu diidanaa inuu salaadiisa gooyo inana iyadoon gataallayn ugu dhacin baa laynagu taaglaya war ilahay si fiican isu hortaaga oo un ninta aad cibaadaysanaysa ama ilahay aad baryaysa subxaana watacaala qalbigaagu ha soo jeedo ha xaadiro waxa ay sheegaan ninkani markaa uu iska baxsaday markuu arkay in qoladii kale soo toostoostay oo la waa iska cararay saasuu iskaga baxsaday culamaai taarikh waxay kaloo sheegaan dhowr shay ama dhowr sariyo oo yaryar oo iyana la dirdiray laakiin waa saraya iska yaryar oo iyaguna aan sida usii badanayn wax kamida bay dhahdaan sariyadii uu usamata bnu zayd ninka intay ishaleeleen uu ninku intuu meesha kaga wareego markau seefta la dul koray uu laa ilaha illa lah yidhi uu ku dhuftay ee dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay ee uu nabigu ku yidhi qataltahu bacdama qaala laa ilaha illa allah waar ninkama waxaa dishay isagoo laa ilaha illa allah le buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo qaalaha mutacawidan buu yidhi markii horeba maa shahaadanayn gaalku iyo markuu arkay inaan seefta la dul maray ee aan uu is yidhi waad go-aysa ayuu laa ilaha illa lah yidhi wuu ku celceliyey ba la yidhi nabigu alayh salaatu wasalam waqataltahu bacdama qaala laa ilaha illa allah war ma nin laa ilaha illa allah lebaa dishay wuxuu sheegay markaasi dhowr cudurdaar usama laakiin nabigu ma aqbalin waxaasoo cudurdaara fahallaa shaqagta qalbah buu nabigu yii maadaa laabtiisa dilaaciyo eegay inay ka ahayd marbarsiiyo baanbaaniyo iyo inuu dar alle waa shahaadanayo maadaa caynkaasi yeelay waxay tilmaamaysa yani dhiigga muslimku sida u adagyahay xataa ha noqdo gaalka isdilaysayne walidalik miqdad ibn aswad baa filaya saxaabigii lahaa ilahay rasuulkiisa o nimankan aanu ishayna hadduu gaalku intuu saafigu dhufto uu gacani jaro oo markana nala dul mare tidhahdo ku dhufo yidhaha laa ilaha illa lah maxaan yeelaya wuxuu nabigu lahaa isagoo laa ilaha illa lah lala dili maayo ma isagoo gacani gooyey buu nabiga ku yidhi waxba lama dilaya buu nabigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam yani wuxuu tilmaamayay saxaabada qofka laa ilaha illa allah leh ee mu'minka in la dilaa inay adag tahay de maxkamad islaamiya in la taagaya baabkaa mooyaane in sidiisa laysaga dilaa inay qadiyado aada u adag tahay saasi daraaddeed waa xataa kaa gaalka ahaan jiray hadduu ku gabado caynkaa yidhahda aanay banaaneyn in la dilo uu nabiguna alayhi salaatu wasalaam axaadiista badan ku tilmaamayay war ma ninku isagoo laa ilaha illa lah baa disheen maxaad qiyaamaha ka yeeli markay laa ilaha illa allah timaada buu nabigu la alayhi salaatu wasalaam inaguna iyadoo laguma hubo inuu muslim yahay oo weligii soo shahaadanayo o tukanayay bale iyagoo salaad ku jiray dilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo baxay dagaaladan yaryar oo aan odhan karno saraya aada u tiro badan bay sheegaan asxaab magazi laakiin waan iska soo koobo iska soo dhaafay maadaama aanay ahayn saraayaad waaweyn ama riwaayad saxiixo badanna aanay kusoo arorin waxaa muuqata in ta'diib la siiyey in iyagana la waabiyey nimankaa reerbaadiye ee ratafaanka u badnaa ee ahaa nimankii xataa geeli nabiga dhacaan sheegayey salamata bn akwa waa nimanku eriyayey weya nimanka kani nimankaasi in la waabiyey bay u badan tahay markan wuxuu nabigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam dilqacda markay soo gaadhay sanadkii toddobaad baa la dhahdaa meelahaasi inuu nebigu heshiiskii uu quraysh la galay waa kii ahaa sanadka dambe inuu soo cumro tago cumrat lqada cumrada culamadu u bixiyeen inkastoo ay fuqahadu marka hore cabaad ku murmaan ma cumro la qalaynayay bay ahayd fuqahada qaarna ay leeyihin warmaya tii hore waa tii hilibkeedii waxeediiba la qale waa muqadaadki iyo waa cumradii xukumka weeyaan yani ay ku heshiiyeen mid kasta ha haatee sanadkii markii la gaadhay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo urursaday dib inuu cumro tago waxaanu u yeedhay ba la yidhi saxaabadiisa wixii sulxu xudaybiye kala qayb galay heshiiskii xudaybiye sanadkii hore wixii kala qayb galay ayuu u yeedhay de wixii geeriyooday mooyaane wixii kale waxaa soo raacay ba laydhaha adigu waxoogaa dada ilaa laba kun oo nin marka laga reebo dumarka iyo caruurta ilaa laba kun oo nin ayay kusoo baxeen ba laydhahda cumrat alqada oo maka lagu soo qabtay labadaa kun ee nin culamada taariikhdu waxay sheegaan hubkoodii soo qaata buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam oo meel dhexa ayuu udhigay laakiin kolleyba waxaa cad un heshiiska inay ahayd inaan lala soo gelin wax huba magaalada maka ee ay la yimaadaan seefahoo ku jira dalka saasaa ku qorayd heshiiskii dabeetana way soo baxeen waxa ay sheegaan culamaai taarikh markuu sida muusa bnu cuqba ninkii la odhan jiray markii ay dhexda yimaadeen ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in hubkana halkan lasii dhigo waxoogaa ciidan oo hubka u ilaaliyana in meesha lagu reebo dabeetana ay sidaa ku galaan magaaladii maka ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu galay isagoo hashiisii alqaswa la odhan jiray fuushan muslimiintuna seefahoodii ay sitaan seefahuna ay galka ku jiraan talbiyadii la akrinayo allah ama takbiirtii iyo talbiyadii yani la wado ayay galeen magaalada madiina labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka talbiyada taasaa la ydhaha iyagoo ay taa akrinayaan weliba waxay sheegaan culamaai taarikh inay galeen isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hor socdo saxaabigii la odhan jiray cabdillahi bnu rawaxa cabdillahi bnu rawaxa gabayaabuu ahaa aada u gabay badan nin ansaari oo aada u gabay badan buu ahaan jiray isagoo uu saxaabigaasi hor socdo oo uu gabayna akrinayo gabay uu akrinayo leeyahy khalluu bani lkufaara can sabiilihi alyawma tadrib alyawma nadribukum cala tanziilihi darban yazilu lhaama can maqiilihi wayadhalu lkhaliila can khaliilihi gabaycankaas isagoo tirinaya baa laleeyahy wayudhilu lkhaliilu can khaliilihi isagoo gabay tirinaya oo le kufaarta ilmaheeda wadada u baneeya nabiga calayhi salaatu wasalaam maanta waxaanu idinku tumaynaa tanziilkii alla soo dejiyey garaacis baanu idinku tumaynaa madaxa goynaya oo ku kastoo saaxiiba saaxiibkii ka fogeynaya gabayga alfaadiisi way isweydweydaarsantahay saa loo soo guuriyo laakiin gabay buu la hor socday walidalik ba riwaayaadka qaarkood waxay sheegaan cumar bin alkhataab ba wuxuu lahaa وفي xرم اللahi تقuل شhcr وبyna يaday رasuل اللah isagoo la hadlaya ba la yidhi cabdاللahi بن رواx wuxuu ku yihi war ma ilahay xaرمkiisa iyo نeبi mحamed hortiisa ad weli gabay kasii tirinaysaa cabdالlahi بن رواx bu ku lahaa waxay rواayada trmid ay sheegaysa xataa inuu nebigu ku yihi khali canhu ya cmar falahuwa asرcu فihi min naضxi nabl iska dhaaf cmarow maanta yani gabaygiisu kaga mudmud badan baalka la tuuro ama gamuunka la tuuro kaga mudmud badane iska daa bu ku yihi waxay galeen magaaladii madiine ahayd ballanku wuxuu ahaa inay saddex maalmood joogaan saddexdaa maalmood ee muslimiintu cimradooda samaysanayaanna inay nimanka carbeed ama quraysh ay u banayso magaalada dabeetana waxay u baxeen baa layidhi nimankii mushrikiinta ahayd buurta la ydhaahaa qucayqiqaan yani qucayqiqa qucayqicaan baa la ydhahaa buurta buurtaas bay u baxeen waa buurta waqooyiga ka xigta kacbada xagga waqooyi iyo kacbada ka xigta dabeetana buurtay kasoo egeegayeen ba la yidhi iyagoo isugu sheekaynayo ole nimankii quraysheed qoladii naga tagtay qad wahanatum xama yasrib xumadii yasrib baa nimankii kambashi ka dhigto oo qaxoontini baa ku dhacdo naf male nimankii quraysheed ay naga tegay iyagoo isugu sheekaynaya oo raba inay eegaan nabiguna wuxuu ku yidhi ba la yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankaas iyay tunjilaac idinka dareemine kacbada markaad soo gashaan saddexda shawda ugu horeeya yani waa toddoba jeer baa la dawaafa saddexda dawaafa ugu horeeya guclo ku mara baa layidhi idinkoo xiimaya oo ordaya oo weliba ba uu nabigu tilmaamay dibaa samaynayo yani labada rukni weliba inta udhaxaysa xoog iyagoo cabaad soo ordaya oo garabka midigta muujinaya oo go-aya halkan ka hoos marinaya yani waxaasoo dham waxa ay tilmaamayeen inuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam yaan laydin tunjilaacsane ha arkaan nimankii quraysheed inaa weli rag xoogan tihiin markay arkeen nimankii nimankii oo ordaya iyo siday u tawaafayaan ay waxay dha wallahi wixii laynoo sheegay waxba kama jiraan nimankii waa kuwan oo waa haulaai ajlad min kada wa kada bay isku yidhahdeen ba layidhi siduu saxiixu muslim dhigayo saddexdii shawd markay arkeen muslimiinta iyo cararaya waar nimankaa lahaydeen xumad baa wareeriso nafti ba haysataa so kuwan orodba ka bixi waaye meeshiiba guclo ku maray ba layidhi iyo gaardiska ku maray ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay dhamaysteen tawaafkii ay sacyigii sameeyeen bayna safa walmarwa la sacyinayey markii marwo la gaadhay toddobadii shawd ba ay dhamaadeen toddobadii wareeg ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi halkaa ku qala oo xiirta halkaas ba ay xoolihii ay wadeen ku qaleen oo la xiirtay dabeetana saddex maalmood buu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam sidii ballanku ahayd subaxii afraad ayay war soo direen quraysh ay leedahay ballan baad nala gashay ahaa inaad saddex casho kula joogto naga bax haddaba noo dhaaf magaalada yada riwaayaadka taarikhda qaar aan xoogganayn baa wuxuu nabigu ugu tilmaamay baa la yidhahda waar waa guursanaya waa kaasi aan jooga waa diideen calaa kulli xaal heshiiskoodii buu nebigu fuliyey calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu amuray in laga soo baxo magaaladii marka ahayd markii saddexdii maalmood dhamaatay waana markay soo degtay baa la dhaha aayaadkan quraan ilahay leeyay laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bilxaq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقوي صلح الحديبية صحابة بدأ ما قال عن عمر لها ميان دا إلهي رسولك ما عنك ميان أنا نوشيغين يعني إن إنه soo cimraysanayno umma timaa xiiranayno uu nebigu ku lahaa musanafkan idinku ilaanuku ilahay baa markaa qur-aan soo dejiyay le laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam riyadiisii waa u dhabeeyey ahayd geli doonteen oo geli doonteen masjidulxaraamka haddii alla yidhaahdo idinkoo aaminiina oo nabad qaba oo madaxa xiiranaya oo badkiin gaabsanayaan oo aynan cidna ka maqanaynin qadiyadaasna sidii alla u sheegay subxaana watacaala ayay u dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada kasoo baxayay baa la yidhaahdaa ayaa waxaa kasoo daba carartay inan yar oo uu dhalay xamze oo yaa camu yaa camu leh inan yaro xamze dhalay baa kasoo daba carartay oo rabtay inuu raaco nebigu calayhi salaatu wasalaam ay soo raacda nebiga waa lasoo qaaday inantii yaraydna xamze waata inu dhi wuxuu ku shahiidoobay haswatu uxud waxaa soo qaaday baa la yidhaha caliy bn abi aalib dabeetana saddex nin baa isku qabsaday anaa inanta qaadaya iyo anaa qaadaya cali wuxuu yidhi anaa qaadayo de inantii waatan oo aniga gacanteyda soo gashay waxaa kaloo ku qabsaday saxaabadii uu nebigu walaaleeyey waxaa kamid ahaa baa la yidhahdaa zayd ibnu xarisa saxaabigii la odhan jiray iyo xamza zaydna wuxuu yidhi anuu walaalka ahayo nebigu ila walaaleeyo anaa qaadaya waxaa kaloo isna yimi jacfar ibn abi aalib oo ay cali walaalayiin jacfarna wuxuu qabay inan tan yar walaashi habaryarteed yani isagii xamze iyo jacfar ba laba gabdhood oo walaalaa kala qabay jacfar wuxuu yihi war inanta anaa habaryarteed ila joogtaaye anaa qaadaya buu yidhi saddexdii nin waa isku qabsadeen inantii nabigaa la isula yimi calayhi salaatu wasalaam nabigaa u garnaqay wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam garti alkhaalatu bimanzilati lum habaryartu halka hooyaday joogtaa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam yani inanta habaryarteed baa lagu daraya marka inantii waxay raacday inuu jacfar ibnu abi aalib inuu soo kaxeeyo waxaana lagu raaciyey sababtaa inuu qabo habaryarteed dabeetana nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam alkhala bimanzilati lum habaryartu waxay dhacaysaa halka hooyadeed bay tegaysaa culamada qaarkoodna waxay dhahan waana kii nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam inaan labadaa la wada guursan karin markaa waa hayn karaa inan iyo habaryarteed ama inan iyo eedadeed la iskuma qabi karo waxyaabaha haswadatan ama waxaan leeyahay cimradan markii laga soo laabtay dhacay waxaa kamid ah sarif meesha la yidhahdo markuu nebigu maraya alayhi salaatu wasalaamna wuxuu aroostay oo la qalgalay gabadhii la odhan jiray maymuna bintu xari saxaabiyadii la odhan jiray maymuna inkastoo ibna cabaas uu yidhaahdo fi lxaramna wu isagoo cimrada xidhan buu guursaday lakin kadib buu la guri galay lakin sida raafic ibnu khadiji ay sheegaya biraafic sida uu sheegayo iyo maymuuno lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaaba ay culamadu ku rajaxaan ra'yigooda kamid ah abiraafic oo le anigu waxaaban ahaa ninkii nebiga iyo gabadha udhexeeyey oo la soo hadlay iyo maymuunahatii la guursaday labadaba waxay leeyihiin nebigu alayhi salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn ee xalaalah ayuu guursaday yani waxaynu naqaanaa sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay walidalika bay labada saxaabiba waxay leeyihin wuxuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam markuu xalaaloobay ee guurkii o dhaba cimradii o dhaba ka dhamaatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday gabadha ama saxaabiyadaasna waktigaas buu nebigu guursaday macrakatu mu'ta waxaynu halkan ka gelaynaa dagaal kale oo la yidhaahdo dagaalkii mu'ta waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka la eego waa dagaalkii ugu weynaa ay muslimiintu la kulmeen la odhan jiray maymuna inkastoo ibna cabaas uu yidhaahdo fi lxaramna wuu isagoo cimrada xidhan buu guursaday lakin kadib buu la guri galay lakin sida raafic ibnu khadiji ay sheegaya biraafic sida uu sheegayo iyo maymuuno lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaaba ay culamadu ku rajaxaan ra'yigooda kamid ah abiraafic oo le anigu waxaaban ahaa ninkii nebiga iyo gabadha udhexeeyey oo la soo hadlay iyo maymuunahatii la guursaday labadaba waxay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn ee xalaalah ayuu guursaday yani waxaynu naqaanaa sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay walidalik bay labadan saxaabiba waxay leeyihin wuxuu nabigu guursaday alayhi salaatu wasalaam markuu xalaaloobay ee guurkii oo dhami cimradii oo dhami ka dhamaatay ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam guursaday gabadha ama saxaabiyadaasna waktigaas buu nabigu guursaday macrakatu mu'ta waxaynu halkan ka gelaynaa dagaal kale oo la yidhaahdo dagaalkii mu'ta waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka la eego waa dagaalkii ugu weynaa ee ay muslimiintu la kulmeen intii uu nabigu noolay calayhi salaatu wasalaam waana dagaaladii koowaad ee markaasi dhulka kiristanka laga dagaal galay waxay ku tilmaamaan muarikiintu sanadkii sideedaad ee hijiriyada meelahaasi ayay dhacday mu'ta waa magaalo yaroo sham ku taala oo baytul maqdis ayay marxalataan u jirtaa bay dhahdaan macrakadan waa isku bayaan inay culamaai taariikh sababeeyaan qaar ahaan gaar ahaan ninka waaqidi la yidhaahdo oo aynu naqaano fi cilmi lxadiid inuu daciif yahay riwaayadiisu aanay xoog badnayn ayaa isagu sabab buu sheegaa wuxuuha sababtu waxay ahayd nabiga alayhi salaatu wasalaam ba wuxuu diray nin la odhan jiray alxaris ibnu cumayr alazdiy saxaabigaasi buu diray waraaq baana loogu dhiibay ba la yidhaahdaa busra xaakimkii xukumayey meliku busra ayaa waraaq loogu dhiibay waraaqdii isagoo soo wada shuraxbiil ibnu camr alghasani ninka la yidhaahdo oo uga wakiil ahaa qaysarka yani bulqan oo dhulka sham ah ayaa qabtay dabeetana wuu xidhay dabeetana wuu dilay caadana may ahaan jirin in rususha la dilo ergada iyo dadka laysu soo diray warka sida in la dilana wax caadaha may ahaan jirin taasaa sababtay buu leeyahy ninka la yidhaahdo alwaqidi in dagaalkani u dhaco laakiin aslan waxaynu leenahay waa wakti jihaadkiiba la sharciyeeyey sababtaasi ama ha jirto ama ayay jirin wax badan oo looga baahnaaba ma jirto waktiga kan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey markaa ciidan waxaa la yidhahdaa ciidankii ugu badnaa ee dabad loo saaro waktigan ilaa hadda ayaa la diyaariyey ciidan saddex kun oo nin ka kooban ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam diyaariyey ciidankaasi saddexda kun ee nin ka kooban sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo nabigu wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xarisa baa madax u ah zayd ibnu xarisa in qutila zaydun fa jacfar buu nabigu yihi zayd haddii la dilona jacfar baa madax noqonaya waa jacfar ibn abi talib wain qutila jacfaru fa cabdillahi bnu rawaxa jacfar haddii la dilana ciidanka waxaa hogaaminaya buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam cabdillahi bnu rawaxa waxa muuqata saraayaadkii iyo ciidamadii hore uu dirayay madax caynkana hore umaynan arag yani in la yidhahdo hebel baa ciidanka wadanaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya laakiin macrakadan waxaad moodaa nabigu alayhi salaatu wasalaam dhowr nin oo madax aynu tilmaamay saddex saddex amiiro mid waliba imaaradiisu ay ku xidhantay ka kale geeridiisa hebel baa madaxa hadduu dhintana hebel baa ciidanka wadaya hadduu dhintana hebel kala wadaya ixtiyaadka ama feejignidaa dheeraadka uu nabigu sameeyey alayhi salaatu wasalaam waxay inuu hadday wax tilmaamayso waxay inoo tilmaamaysaa ciidanku socodkan uu soco doonaa waxay u muuqataa inay tahay akbar dawla fi lcaalam waktigaa jirta waa dawla byzantiya waa imbaraatoriyadii byzantiyiinta la odhan jiray ee dee yurubta hoose o dhan xukumi jirtay ilaa iyo inta laga soo gaadhayo maxay sham oo dhan ilaa iyo carabta qaybteedan sar oo dhan waa dawladdii ka talin jirtay ilaa masar nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in ciidankanina uu baxo saddexdaa nina ay madaxda u ahaadaan culamada qaarkood waxay soo arooriyeen xadiid uu nabigu saxiixa uu sheegay oo ah qaabkay dadku u dagaalgelayaan lakin inuu ghazwadan ahaa iyo inuu ghazwaad kale ahaa wallahu aclam uqdu bismi illahi buu nabigu yihi ku dagaalgala ilahay magaciisa fi sabiili illahina u dagaalama ilahay jidkiisana ula dagaalama man kafara billah kii alle subxaana watacaala ka gaaloobay oo laa taqdiru walaa taqlu waxna ha khiyaamaynina oo qadir ha samaynina ballamada gashaan iyo waxaasi ha burinina ululla ha samaynina oo xadgudbina oo xadis iyo wax lamid ah ha samaynina walaa taqtuluu walidan walaa mraa hana dilina ilmo yar iyo gabadh walaa kabiiran faniya oday da oo iska aan nin dagaaleed ahayn walaa muncazilan bisawmacati iyo mid wadaad oo meel gaara intu isaga baxay iska cibaadaysanayo aan isagu dagaalada iyo waxaasi ku jirin ee sawmacadiisa gaarka ah nin iska zaahida walaa taqطacuu nakla walaa shajara dhirta ha googoynina iyo timirta iyo midnaba walaa tahdumuu binaa dahraana haduminina yani fi shariica aslan alifsaadu fi lardi ma banaano in dhulka la fasahaadiyo inay waxyaabo kala sababaan mooyaane ciidankaas buu nabigu diray alayhi salaatu wasalaam nimankaasi madaxda ah ee kufaan ciidankii markii la diyaariyey ee uu nabigu alayhi salaatu wasalaam lasii dardaarmay nimanka alamay taarikh waxay sheegaan waxay yidhahdaan cabdillahi ibnu rawaxa ooyey oo dabeetana waxa la yidhi warya cabdillahi maxaa kaa oohinaya markaasu wuxuu yihi wallahi adduunya jacaylna iga oohin maayo wax kaloo iga oohinayaana ma jire waxaan maqlay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akriyo oo yidhi wain minkum ila waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya aayadaas oo akriyay suuratu maryam ku jirta ee ilahay le wain minkum ila waarid qof idinka mid reer nabi aadama uma jiro ilaa iyo naarta wuu arooraya in dadku naar u wada arooraya kana calaa rabbika xatman maqdiya waa shay alla xukumiyey oo go-an oo aan muran dambe lahayn culimada waxay ku fasiraan de waa jidkan siraada la wada maraya jahanamo kor mara markaa nimaan meeshan u arooreynin ma jiro niman jahanamo soo arkayni ma jiro dabeetana wuxuu yidhi ba la yidhi falastu adri kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud garan maayo gartay aroorka eh inaan cokani kaga nabo yani inaan ka laabmi doono laima sheegin bu ley inaan naar u aroorayun baan hayaa bu leyy ilahay uma nunaji ladina taqaw wanadaru aalimiina fiha jisiya bay aayadda qur-aanka tilmaamaysa waxaan kaga tegaya ba ilahay yihi subxaana watacaala kuwa aalimiintaana meeshaan kaga tegaya uma nunaji ladina taqaw kuwii alla ka cabsaday waan badbaadinaya kuwa aalimiintaana waan kaga tegaya ba ilahay yihi subxaana watacaala wuu baxay ba la yidhahda min rawaxa isagoo gabay tirinaya ba la yidhi lakinani as'lu الرaحmana maغfiraة وdربة ذati farqi تغdfu الzabda aw طacnaة byadayi xarani mجhizaة بxarbaة تنfid الأxshاء واlkabda xatى yuqalu إida marw عalى jadasi ya أrshad الlah min غاad وqad rashada gabay buu tirinaya u leeyay lakin waxaan rajaynaya ilahay dambi dhaafkiisa iyo naxariistiisu inay soo gaadho ilahay dartii in warmaha ay igu dhacaan qaar intay halkaa iga galaan caloosha xagga kale iga booda yani wuxuu leeya inaan shahiidnimo ku dhinto ayaan ilahay ka rajaynaya gabay ah isagoo sii tirinaya ayuu baxay ba la yidhi nabiguna alayhi salaatu wasalaam ciidankan waa sii nabadgeliyey ciidankii markii ay meelihii loo tilmaamay tageen meelo ku dhodhow ayay war heleen ah muslimiintii in ciidan aad u tiro badani kasoo horeeyo riwaayaat lmuarikiin waxay sheegaan dadkii ay la kulmayeen ama ay ka hor imanayeen wuxuu noqday ciidan gaadhaya bay yidhahdaan ilaa laba boqol oo kun oo askari iyagu saddex kun bay wateen oo an leenahay waa jeiskii ugu badnaa ama ciidankii ugu badnaa ee uu nabigu diro calayhi salaatu wasalaam laakiin markan dagaalku wuxuu qabsaday inay ka hor timaado dawladdii akbar dawla fi lcaalam fi hada alcasr dawladdii casrigaasi ugu weyneyd dunida ciidamo laba boqol oo kun oo askari gaadhaya ayaa kasoo horbaxay warkaa markay maqleen ayaa la tashaday waxaa la yidhi war maxaynu yeelnaa sidee la yeelaya waa kanoo ciidan badan oo kale ayaa inaga hor yimi ma sugna oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ragga badh baa waxay dhahdeen nabigii war u diro oo u sheegno dee waqcaddu intay leegtay iyo waxa isbedelay say tay hadduu markaa madad inoo soo dirayo saakulayn kalena aan aragno haddii layna leeyahy sidaa ku dagaal galana aan ku dagaal gallo ragga badna waxay dhahdeen war waxba waraaqnayayna nabiga u qorin aan dagaal gallo cabdillahi ibnu rawaxa raggii maalintan dadka boorinaya kamid ah ninkan gabayaagaan idin sheegay wuxuu lahaa ya qawm waxaa laga sheegaa inuu yihi ibnu isxaaq kastoo biduuni sanad uu ku aroorinayo ya qawmi wallah in alatii takrahuun lalatii kharajtum tatlubuun waa ragow bu ku yidhi baa la yidhi war riyaadhe waxanaa maanta iska soo nabaysaan ee aad nacaysaan waa waxa usoo baxdeen inaad shahiidnimo heshaan ba usocoteen oo usoo baxdeen tii baana dabada kasoo gejinaysaan aa iska soo nabaysaan wamaa nuqatilu nnaasa bicadadin walaa quwatin walaa kasra weligayana dad kulamaanan dagaalamayn bu yihi tiro iyo xoog iyo tayo midna kulamaanan dagaalamaynin walaa nuqatilum ila bihada diin aladi akramana allahu bih wuxu baanu dagaal ku galaynay diintan ilaahay nagu karaameeyey ee inawadiya dagaal galle ixdal xusnayeyn midun baynu helaynaa ama waa shahiidoobaynaa jannaynu geli ama waynu guulaysano nimanka waynu jabin wax inaga khasaaraya marnaba ma jiraane dagaalka inawadiya ima duhuurun wa ima shahaada guul iyo shahaado waxba kama dhexeeyaan bu leeyahy meel a ulaalaabataan iyo noqnoqosha ma jirte war saa inuu socodsiiya erayadaasi baa la yidhaha cabdillahi ibnu rawaxa uu tilmaamay ciidankii waa xamaas geliyeen dabeetana waxa la yidhi maxaynu meesha la fadhina waa inay dagaal geliya saddexdii kun ee nin iyo labadii boqol ee kun ee nin baa dagaal isku waajahay oo uu raayada usiido zayd ibnu xarisa xibi rasuuli ilahi sala allahu aleyh waali wasalam saxaabigu aadka u jeclaa nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha maalinta tan wuxuu dagaalamay dagaal aad u yaab badan leh ilaa iyo warmuhu ay ka tiro bateen iyo nabaradii ku dhacayay oo dabeetana uu ku shahaado qaatay warmuhu markay xagga kale uga wada baxeen oo shahaado qaatay ayuu jacfar jacfar ibn abi aalib caalamkii muslimiinta uqaaday jacfarna waa dagaalamay xataa waxay yidhahdaan faraskiisi waa aqriyay yani ninku markuu rabo inaanu dib u noqonin ayuu faraska baqanogoyn jiray baa la yidhahda ka dhaqaaqa yani faras iyo waxaad dadootayna dee fakata ama uu kula fakado ama uu farasku dee waxaanu nabaray taxmili waayo uu oo dajasado waxba kuma aha markay rabaan inaanay hawa yaraatee carar samaynin faraskana intay boqonogooyaan bay dhaafi jireen waa la yidhahdaa maalinta tan faraskiisiina intuu boqonogooyey ayuu dagaalka galay isagoo caalamkii muslimiinta sida siduu sida gacanta midig la gooyay baa la yidhahdaa markaasuu ta bidix ugu qabtay dagaalku sidii buu usocday sii bidixina waa la sharay aguhu ugu qabtay baa la yidhi isagoo labada gacmood bala ilaa iyo bay ku tilmaameen marka dambe laba lagu kala gooyey adu waxay sheegaan in ay ku dhacday in sagaashan darbadood ku dhadhowey sagaashan nabar in ku dhowe inay jidhkiisa ku dhacday dabeetana uu calankii ka dhacay markaas baa waxaa calankii qaaday baa la yidhahdaa isaguna sida uu yani imaam lbuhaari xadiidka warinaya ibn cumar waa ku tilmaamaya inay ninka ku dhacday anigu konton taacno konton waran waan ka tiriyey bu leeyahy oo aan mid kuri dhabarka kaga dhicin bu leeyahy konta kuma soo jeed ay ugu dhaceen yani isagoo sii socda un ay ku dhaceen wax isagoo sii jeeda ku dhacay aanu jirin bu leeyahy riwaayad kale waa ka ku tilmaamaya waanu tirinay bu yidhi oo bidcan wa tisciina tacnatan wa rumya waanu ka helay dhowr iyo sagaashan nabar oo waran iyo gamuun isugu jira yani warmaho quri konton bay ka badnaayeen ku dhacay jidhkiisa haddii laysku daro warmaha iyo gamuunada ku dhacayna dhowr iyo sagaashan ayay gaadhayeen sida axaadiista bukhaari kusoo aroortay ee saxiixi ay tilmaamayso jacfar maalinta tan markuu si cajaba u dagaalamay ayaa waxaa loo dhiibay ba la yidhi caalamka ninkii saddexaad u nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu rawaxa qolada taarikhda qortaa waxay yidhahdeen mawqifku markuu adkaaday ayaa cabdillahi naftiisiisa soo yaro geejisay markaasuu gabay tiriyey bay yidhahdaan isagoo leh aqsamtu yaa nafsi latanzilanna kaarihatan aw latutaawicanna in ajlaba annaasu washaddu ranna maa lii araaka takrahiina aljanna gabay buu tirinaya u leeyay waan dhaaranayaa naf yahayaya kudejiye oo kudejiye goobta dagaal ama diid ama iyaal buu leeyahy adigoo ogol oo raba ama hore u soco ama diidana w meeshaan ku geenayaa bu leeyahy dadku waxaan la raadinaya buu tilmaamaya naf yahay ma jannaad macaysaa bu leey waxaan kugu qasbaya kusii wada waa janne waa dagaalamay baa la yidhahaa ibnu cammi ayaa laf yaroo heliba udhiibaa la yidhi o yidhi war tan dhabarka kusii adkayso intuu laba goor ruru iska tuuraa la yidhi dabeetana isna waa dagaal galay cabdillaahi ibnu rawaxa isna shahiid buu noqday isna waa geeriyooday ciidankii muslimiinta marka saddexdii nin ee madaxda ee caalamka u siday saddexdiiba waa laga takhalusay sabit ibnu aqrab saxaabi la yidhahdo ayaa calanka qaaday dabeetana markii dagaalkii waxoogaa u qaboobo lasoo baxay oo nin reer banu cajlana ba ahaa dabeetana saxaabadiiba isugu yeedhay wuxuu yihi shira oo saxaabay nin kale ha loo dhiibo dagaal ciidanka muslimiinta ciddii hogaamin lahayd ee kale ha loo doorto waxay yidhahdeen anta adaa inoo sidee halkaa umaynu dagaalka wadaynaa sid ma sidaya bu anigu yidhi nin kaleoo muslim ah cid kale ha loo doorto ma ana bifaacil dabeetana dadkii markay wada hadleen ciidankan markan waxaa la socdo kamid ah raggii intii sulxigan lagu jiray soo islaamay waxaa ku jira khalid ibnu walid markaasi waxaa la doortay markaa in khalid loo dhiibo calanka waa goobtii koowaad ee markaa khalid bin walid ciidan muslimiina uu hogaamiyo iyadoo aan cidi soo dooran oo nebigu soo dooran oo cidna soo dooran oo warkarta kamid yahay meesha usoo dagaal tagtay ayaa loo dhiibay calankii muslimiinta khalid wuxuu ahaa runtii nin qaabka loo dagaalamo aada khabiir ugu ah funuunta caskarigaan cabqari ku ah yani ilaa xad bay tilmaamaan sida sheikh khatiib uu tilmaamay o kale wuxuu le ilaa hadda ninkaasi istraatiijiyaadkiisii dagaal iyo qaababku u dagaalami jiray waktiga kan xataa ayay yihiin bu leeyahay kuwo la daraaseeyo kuliyaat alxarb alcaalamiya lagu daraaseeyo saxaabiga kale runtii faniga kan ilaahay futuux buu ka siiyey yani bini aadamka qof baa ilaahay fan u fura culamada waaweyne saxaabada kuma jirin raggii islaamka wax qaybta hore kasoo dagaalami kuma jirin laakin haddana markan dambe fi jahiliyatiina waxay dhahdaan xataa raggii dagaalada guulaysan jirun bu ahaa inta tan waana ninkii muslimiinta jabiyey ghazwat uxud fardoolaydii xagga dambe kasoo gashay waa ninkii watay ala kuli xaal khalid ibnu walid maalinta tan ciidankii muslimiintu dagaal geliyey wuxuu markaasi rabay qaab uu u dagaalami karo walidalik bu wuxuu yidhi si ciidankan ka soo horjeeda bal nooc min mural jabin uu ugu sameeyo wuxuu bilaabay inuu ciidankiisi dib isugu shaandheeyo oo ciidamadu qaab ay u dagaalami jireen baa la jira waxa la yidhaahdo maymane iyo maysare bidix iyo midig ciidamada iyo muqadama ama aliica qaybta hore iyo saaqadoo dhabar ka dagaalanta de haddii dhowr cashe dagaalku socday ama maalmo la dagaalamay koox walba kooxay kasoo horjeeda waxay umuuqataa in rag la isbartay ay yihiin oo de ninka kaa soo horjeeda ninka dagaalka badan ama warba sita ama wararkan waxaad moodaa de qolaba qolay waajahayso waa laisu muuqda ama waa la is arkaya ama waa raggaa dee seefta iska dharginaya isu muuqda khalid bin walid ko wuxuu bilaabay inuu ciidanka kala wada bedelo oo u ka dhigo kaanamaa madad ciidan cusub inay muslimiin u yimaadeen oo kale kooxdii bidixda ka dagaalamaysa wuu rabaa midigtuu geliyey kooxdii midigta ka dagaalamaysa wuu rabay baa la yidhahda bidixuu ka geliyey kooxdii muqadamada ka dagaalamaysa wuu soo celiyey kooxdii saaqada dambe ka dagaalamaysa xagga hore ugeday koox waliba markaa goob cusub ay ka dagaal gashay ciidamadii gaaleed markaa koox walba qola aan qoladii hore la dagaalamaysa ahayn ayaa la isu soo food saaro dagaalka laga soo geliyey wuu dagaalamay markaa dagaalkiibuu dib u galay waxaa la yidhaha sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo khalid bin walid maalintan siduu maalmaha siduu u dagaalamayay waxaa lagu tilmaama sagaal seefood buu dhameeyey ad waxaad qiyaastaa qof intuu seef qaato seeftu ay maranayso sideed seefood ba gacantiisa ka madhay iskamay xijin buu lahaa gacantayda ilaa saxiifa yamaniya mooyaane safiixa yamaniya seef yaman lagu sameeyey taasoo qura maanta gacantaydu ay xijisay buu leeyahy yani isag u dagaalamay waxaad ka garan kartaa markaa saxaabada tan de waxaad qiyaastaa laba boqol oo kun oo nin iyo saddex kun oo nin oo ishaya oo saddexdii kun ee nin la dhaqaajin kari laayahay waa inay jirtaa marka wax hayro caadi oo raggana ay samaynayaan walidalik waxaad ka dareemi kartaa waa ciidankaasi qaadadiisii mid waliba uu xagga hore ku shahiidoobay aan mid qura dib u noqonin ee dhammaantood xagga hore ay ku shahiidoobeen ama ciidanka ninkii u telinayay marka lagu idhaahdo sagaashan iyo dhowr darbaa ku dhacday oo ku shahiidoobay waxaad garan kartaa dadkan isay u dagaalamayeen waxaad garan kartaa marka la yidhaahdo axad saxaaba baa sideed seefood madheen oo seeftii sagaalaad goobta kala baxay yani inaad bini aadam sagaal seefood ku idlaysaa inta ay qaadan karto ayaad garan kartaa khalid bin walid dagaal wuu adkeeyey dagaal aad u adagna wuu noqday laakin weliba wuxuu arkay dagaalku inaanu sidana kusii socon karin zefar wuxuu sameeyey baa la yidhaha inta dagaalka la xoojiyo in dib labada ciidamadu kala yaro gortaan waayo hadduu ciidanka kaxeeyo baa la yidhahda ano laba boqol oo kunkueriyato dee mid lagaa soo reebi maayo macrakadii wuxuu ku gebagabeeyey nooc min insixaaba in qolo waliba dib u hakato una dib u joogsato markii dagaal adagi dhacay ee cid walba la dilay ee naftu isugu timi in dib nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalka sisaan u soconayo ayaa waxyigu kusoo degayay markaasuu nabigu wuxuu yihi akhada raaya zaydun fawsiib madiine isagoo joogu saxaabadii warramaya calankii waxaa hadda qaaday zayd baa qaaday oo zayd waa la haleelay buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo calankii qaaday buu nabigu yihi jacfar jacfarna isna yani nabarka waa ku dhacay calankii waxaa qaaday buu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu rawaxa saxaabada wuxuu xadiidkan u sheegayay bay yidhahdaan isagoo ooyaya nabigu alayhi salaatu wasalaam buu sheegayay waxaa qaaday buu lahaa cabdullahi ibnu rawaxa cabdullahi ibnu rawaxana isna la dil markii dambu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam raayadii calankii waxaa qaaday sayfun min suyuuf illah xataa fataxa allahu calayh seef kamida seefaha ilaahay ilaa iyo alla subxaana watacaala gacantiisa ku furay yani khalid bin walid nebigaa u bixiyey markaasi inuu yahay seef kamid ah seefaha alle subxaana watacaala waxaa qaaday buu nebigu leeyahay calankii seef kamid ah seefihii alle subxaana watacaala waxaa lagu tilmaamaa dagaalkani markuu laba maalmood ugu yaraan soconayay qaab dagaaleedkiina uu bedelay noocan cusub uu udhigay waxay ku gabagabowday baa la yidhahdaa in labada ciidan markii uu dib u kala saaray in qolo waliba meesheeda ay joogto oo aan hunguri dambe soo qabanin nimankan tirada badan lana inay weerar soo qaadaan muslimiintana uu halkooda ku hakiyo oo marka ay noqdaan laba ciidan oo ismari waayey oo iska kala tegay inay noqdaan maalinta tan muarakiinta qaarkood waxay tilmaamaan muslimiinta ilaa dhowr iyo toban nin baa ka geeriyooday calaa kulli xaal dagaalkani wuxuu ku dhammaaday uun iyadoo saari weyna argoosi weyna aanay muslimiintu soo samaynin oo dee ciidankaay la kulmeen uu ciidan hayru caadiya yahay dagaalkiina wuu u gabagaboobay ama uu u dhammaaday labadii ciidan oo dib u kala gurtay saas buu kaga soo celiyey ciidankii meesha axaadiid aan saasi u xoog badanayn oo kuwa ku tilmaamo mujtamaci xataa in laga yara cadhaysanaayo lalahaa iyo firaar farartum fi sabiil illah waa soo yaacdeen iyadoo laleeyahy oo xadiiskaasi uu nabiguna leeyahy laysuu bilfiraar walakinahum khilaaq may soo carareen way xogaal celiyayaan insha allahu tacala uu nabigu uu tilmaamayay mu'ta iyo dadkan muslimiinta ee ku geeriyooday ee shahaadada ku qaatay waxaa kaaga filan xadiidkuu nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam ee bukhaari ku yaala ma yusuruni aw qaala ma yusuruhum anahum cindana kuma faraxsana iyagu ama anaguba kuma faraxsanin kooxdaasi inay inaga nala joogi lahayd buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam yani shahaadada waxay ajar ku heleen walidalik ba waxaa loo keenay ba la yidhaha nabiga alayhi salaatu wasalaam sida musnad imaamu axmed ah xadiidka kusugan sanadka saxiix uu sheegayo shaakir uu leeyahy waa saxiix caruurtii jacfar ibn abi aalib baa nabiga loo keenay alayhi salaatu wasalaam iyadoo gabadhii da u yaraa alahalayso markaasuu nabigu wuxuu carruurtii la cayaaray buu madaxa uxiiray madaxa uxiiray buu yihi madaxa loo xiiray markaasuu hooyadeed wuxuu ku yidhi alciilata khaafini calayhim wa ana waliyuhum fi dunya walakhira nama kuwan baad faqri uga baqaysaa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam anaa anigu weligood addunya aakhiraba ano anigu mas-uul ka ah oo kuwa ka u gargaaraya miyaad uga baqaysaa buu nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam waana kuwa axaadiista nabigu ku tilmaamayey jacfar ibn abi aalib oo kale in ilaahay gacmihiisii baala lagu bedelay uu jannada kusii duulayo jacfar ayaab ayaa fi taarikh lagu tilmaamay yani culamada taarikh markay ka warramayaan jacfarkii duuli jiray inuu yahay waana xadiidkaasi uu nabigu tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam intaasi loogu bedelay haddaynu macrakadahan oo dhan soo gabagabayno mu'ta markii ay dhacday kadib waxoogaa aad moodo dee ciidan weyn inay muslimiintu la kulmeen oo sidii la filayay aanu dagaalku u dhicin inkasta aynu odhan karno waa guul dee ciidan saddex kun iyo inuu laba boqol oo kun nin intuu helo la dagaalamo dad badan ka diro haddana saa lagu kala taga laakiin carabtii meelaha joogtay waxaabay soo hungureeyeen inay muslimiinta la dagaalami karaan ama soo weerari karaan dabeetana waxoogaa ciidamo ay leeyihin bay meela ku ururiyeen nabigu alayhi salaatu wasalaam ciidan kale ayuu diray markan oo uu hogaaminayo madaxuu uga dhigay ninkii la odhan jiray camar ibnu caas oo isna soo islaamay camar ibnu caasna wuxuu soo islaamay inta lagu jiro sulxu xudaybiya isagiyo khaalidba marbay wada yimaadeen bay ku tilmaameen muwarikiinta camar ibnu caas waa daxiyat alcarab ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa camar baa ciidan lagu daray markaa waayo waxay dhahdaan aabihii ayay qoladani dhashay calaa kulli xaal camar baa ciidankii la baxay markuu meeshii meel u dhow marayo ayuu isna war helay ciidankani inuu aada uga badan yahay ciidanka u wato carabtan meesha isku urursatay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu usoo wardirtay dabeetana nebigu ciidan labaad oo raggii muhaajiriinti iyo ansaarti iyo raggaas ay ku badan yihiin oo saddex boqol oo ninka kooban oo soddon faras wata baa la yidhaha oo kale ayuu diyaariyey oo cumar iyo abibakar iyo raggaasoo dhami ku jiraan dabeetana wuxuu madax uga dhigay abaa cubayda abaa cubayda ibn ljarax axadu casharati almubashiriin nin kamid ah oo nebigu ninkuu ku tilmaamay inuu yahay amiinu hadihi lumma ummadda nebi maxamed ninka u aaminsan buu nebigu ku sheegay alayhi salaatu wasalaam inuu yahay kana mida runtii dagaalyahanadii waaweynaa ee islaamiga ee raggii futuuxaadka ilaahay gacantooda uu ku furay dhul badan oo dunida ka mid ah cubayda ayaa markaa la diray baa la yidhaahdaa oo isna ciidankaasi wata waxay ku tilmaamaan muarikiinta qaarkood ciidankii horaa laba boqol saddex boqol oo nin buu marka hore watay camar ibnu caas laba boqol oo nin buu markaa laga dabageeyey oo uu wato abaa cubayda ibn ljarax muarikiinta qaarkood waxay tilmaamaan ninka la yidhahdo camar ibnu caasna waxaa madax looga dhigay markaa wixii acraab iyo waxaasi oo dhan nimanka muhaajiriintana waxaa la yidhi ha wato abaa cubayda ibn ljarax meeshii markii la isugu yimi nebigu wuxuu faray inay tataawaca yeelo oo isaqbaloo saasi ku dagaalgala baa la yidhi qisaska la sheegay waxaa kamid ah salaadii yaa tukinaya lakin ciidankii oo dhan camar ibnu caas baa yidhi ba la yidhi isagoo de abu cubayda raggii muhaajiriintii hore kamid ah ayuu lakin camar ibnu caas yidhi waar adigu meded baad ahayd taakuleyn aniga laygu soo taakuleeyaad ahayd ciidanka anaa watay marka imaamnimadiisa ciidanka anaa iskale bu yidhi anaa tukinaya isagaana tukiyey baa la yidhahdaa waayo waata qisa lasoo tilmaamaa axaadiista ay soo arooriso oo ku saabsan camar ibnu caas meeshu meel aad u dhaxan bay ahayd ba la yidhi badan habeenkii buu ixtilaamay yani waa jinaaboobay dabeetana salaadii subax baa timi dhaxan hayru caadiya dhacaysa waana dee goob dagaal oo carabta banaanadeeda kamid ah wuxuu ka cabsi qabay markaa hadduu maydho inuu ku dhinto uu iska gebagabaystay intuu gebagabaystay bu yidhi waa ina tukinaya waxaa layihi ma ninkaa ganjaraabaysan baa nagana tukinaya maydhana waaye wuxuu yihi ilahay sawka qur-aanku yihi walaa taqtuluu anfusakum nafihina adilina anigu biyahan ismari waktiga kan waa naftaada dile waa gabagabaysanaya gabagabadaasaan idinku tukinaya sidii buu yalo iska gabagabaystay dabeetana ciidankii buu sidii ku tukiyey nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii lasoo noqdo layidhi ninka kani sidaana wuu sameeyey nebigu ijtihaadkiisana wuu usugay inay sax tahay haddii qofka muslimkii biyaha ay xadkaa gaadhaan uu ka boqo inay naftiisa waxyeelaan inay u banaan tahay markaa wayse iyo janaabo kay tahayba inuu ka gagabaysto ama booraysto inuu dabeetana uu iska tukado ciidankii muslimiinta ee dambe markay ay yimaadeen meesha tan ay weerar kusoo qaadeen waxaa la yidhaha nimankii gaaleed waxba may dagaalamin waa baxsadeen waana kala yaaceen xamladanina insha allah iyana waxay kusoo gabagabowday un in ay muslimiintu soo guulaystaan ama nimanka carbeed ee un gurigu mar soo qaaday in la wada waabiyo aan ciidina kasoo bixin waxaa kaloo laga faa'iidaya bay idhahdaan qofku wax hadduu ku fiican yahay in madax looga dhigi karo dad kale oo wax badan oo kale kaga fiican meesha tan goobtan dagaal waxa madax looga dhigay camar bnu caas inuu hogaamiyo maca dalik bay yidhahdaan qaar ka fadli iyo khayrba badnaa iyagoo jooga cumar iyo abibakar iyo raggaas iyagoo jooga ayaa looga dhigay waxaa lamid a bay yidhahdaan khalid ibnu walid iyadoo laga yaba saxaabo waaweyn oo muhaajiriin aba raggan inay joogeen haddana khalid baa la yidhi ciidanka hogaami marka macnaheedu maaha qofku hadduu cibaado iyo fadli badan yahay wax kasta inuu isagu dadka warrayn karo taasi waa mid tan labaadna waxay leeyihin isagoo kii fadliga badnaa uu joogo mid mafduuloo laga fadli badan yahay haddana wuu hogaamin karaa dhibi kuma sugnaa wallahu aclam wabilahi tawfiq anaa wuxuu joojin